layrku waa mid muhiim u ah nolosha bulshada islamarkaana ay ku qabsadaan adeegyo muhiim ah haddaba muddooyinkii u dambeeyey shacabka magaalada jigjiga waxay cabasho xoogan ka muujinayeen adeega laydhka magaalada oo ay caqabad weyn ka jirtay iyagoo sheegay inay caqabadahaasi ay ka mid yihiin laydhka oo tagtaga adeega saacadaha laydhka oo ayna helin islamarkaanay muddo dheer ku qaadato inay helaan iyo weliba in mararka qaarna ay dhacdo ayay yidhaahdeen in khasaare uu keeno laydhka taasoo ka dhalata mid nafeed iyo mid hantiyeedba haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka laydhka ee haysta caqabado badan way ka jiraan dadku aad bulshada ugu dhiban tahay anu kolley laba xaafadda kan degan magaalada labadaa waxaa laga yaabaa toddobaadkii laba maalin lowdh ka jira laga yaabaa dadku dee looma hagar baxaan dhigi karaa lambarkooda xitaa wiskariya kaama qaban maayan xitaa qolada mataqana leerhka dadka u haya ma qabtaan baan filaya marka walaal waxaan dhihi lahaa magaalada leerhka hallo si fiican loo geliyo waxaan ku dhahdaay hallona daacad falo kolley magaalada aad u ladh adeegyada loo doonta maala dhowda anigu waan tegey meesha niyow toddobaad ugu qaadatay meel mataqaanaa aad biis u ahoo waxaan ku idhi dadku ay mataqaanaa ku badan yihiino marka waxaan dhihi lahaa halkaana dawladdu hagaagtaan dhihi lahaa
laydhka xaruntiisa deegaanka caqabado fara badan ayaa ka jiro oo kala duwan laakiin waxyaalaha ugu daran waxaa weeye meela aad u fagfag bay adeeg gaadhsiiyaan laakiin adeega adeeg tayaysan ma aha adeega laga taxadaray ma aha bulshada inta badan dhulka gaar ahaan dhulka jiingadaha iyo waxyaalaha laga dhiso mar walba way gubtaan dabab baa ka kaco marka adeega bulshada sida la rabay uma gaadhsiiyaan umana helaan xagga adeeg bixinta xaruntan laydhka ayadan dhibaato badan baa dadka shacabku haysta dad waxaad arkaysaa laba sano intii lacagtii laga shubay waa intii ku jiro saddex sano intii laga shubay iska taagan oo weli aan adeega helin marka aad bay aad iyo aad bay udhib badan yihiin caqabadahooda marka aad iyo aad waxaan waxaan soo jeedin lahaa ama aan codsan lahaa in xaruntan oo kaleento ilgeesa lagu fiiriyo oo wax laga qabta ama dabagalka dadka ay qusayso ay wax ka qabtaan bulshada si fiican loogu aado injineer guuleed aadan waa madaxa farsamada xafiiska adeega korontada la-aanta deegaanka ee magaalada jigjiga waxa uu sheegayaa waxyaabaha sababa dhibaatooyinka laydhka ee ay bulshadu ka cabanayaan korontadu laba siyaabood mid waa mid nature ah oo waxaynu ku xidhannahay dee korontada associationada anagoo maamule magaalo jijka ku yaala amase deegaanka intaan maamule inta ku taalla waxay ka helaan korontada substationka harar iyo dirdhaban ka helaa marka mar cillad ay ku timaado waa cilladiidu de labada substation markay ku timaado inta cillad bixintu ay socoto waynu sugayna marka cillad bixiyana insha alla korontada soo noqotaa cilladna waa mid ku dhacda oo waxa weeye dabaylaha iyo roobasha iyo wixii nature ay keenayaan marka taa guud ee waxaanu la qabnaa meelaha kale korontada nooga imanayso oo marka cilladan la furo ee la dayactir lagu sameeyo waan helaa korontada tanna waa tu aanu annagoo gacanta ku hayno dee si badan baanu uga uga diyaargarownay dhanka kale injineer guuleed ayaa sheegay inay hadda wadaan in la badiyo tirada shaqaalaha adeega fulinaya si looga jawaabo ayuu yidhi cabashada shacabka waxa uu sidoo kale xusay mas-uulku in inkastoo ay jiraan daldaloolooyin haddana ay hadda ku dadaalayaan sidii loo sixi lahaa dhibaatooyinka laydhka si ayuu yidhi laydhku uu u noqdo mid joogto ah oo aan tagtegin sidoo kale had ahaan waxaa noo qorshaysan inaanu badino shaqaalaha iyo daqadaha amase kurasta laga hago shortfallka ayaan wadnaa insha alla mustaqbalka dhuun waxaan rajaynaynaa in sida ugu habboon ee loogu adeegi karo bulshadeena iyo shacabkeena aanu ugu adeegno inta badanna de intaan isaan ognahay korontadu haddahanana wax isleenahay sida ugu fiicneed baa ugu daalan isleenahay laakiin waa laga yaabaa shaqada tignikan inay hadday tahay galdalooyin inay jiraan galdalooyinkaasna inaanu sidii ugu habboonayd aanu u buuxino oo si korontadu ay u noqoto mid joogta aynu dadaalkeeda wadnaa isku soo wada duuboo adeega laydhka ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn u leh nolosha bulshada iyagoo u isticmaala adeegyo muhiim ah taasoo marka uu tago saamayn weyn ku yeelata noloshooda maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga